bismillaahi raxmaani raxiim waa shan iyo labaatanka bisha labaad sanadka laba kun sagaal iyo toban ku soo dhowaada warka aroornimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa shir waxa uu la yeeshay madaxda dalalka ciraaq swiden iyo talyaaniga iyagoo kulankoodana ku lafaguray xoojinta xidhiirka dalalkooda ka dhexeeya duqaymo khasaare badan loogu geystay maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab ayaa waxa ay ka dhaceen qaybo ka mida gobollada hiiraan iyo bartamaha soomaaliya wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliyana waxa uu kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ee dalkaasi maraykanka waxa ayna ka wada hadleen howlihii ugu dambeeyey ee dalka ka socda wararka dibadda ee raadiyo muqdisho idiin hayana waxaa ka mid ah natiijada doorashada dalka nigeriya oo weli la sugaya halkii ay ku dambaysay
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed ayaa waxa uu kulan la yeeshay madaxda dalalka ciraaq swiden iyo talyaaniga iyagoo ka wada hadlay xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo waddamadaasi warkaasi oo kooban waxaa inoo haya cali axmed sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qayb galay shir madaxeedka midooda yurub iyo dalalka jaamacadda carabta oo ka furmay magaalada sharmasheekh ee dalka masar shir madaxeedka midooda yurub iyo dalalka jaamacadda carabta oo markiisii u horeysay taariikhda la qabanayo ayaa waxaa xoogga lagu saarayaa sare uqaadidda iskaashiga u dhexeeya dalalka yurub iyo sidoo kale kuwa carabta xallinta caqabadaha ay wadaagaan iyo in laga howlgalo sidii xasilooni buuxda looga suurtogelin lahaa dalalka carabta iyo midka amniga oo layska kaashanayo madaxweyne farmaajo ayaa shir gaar ah la yeeshay madaxweynaha dalka ciraaqa bahriim saliim ra-iisul wasaaraha dalka sweden steve lovron iyo ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga gostre conte madaxweynaha iyo dhigiisa dalka ciraaq mudane bahriim saliim ayaa kulankooda ku lafaguray xiriirka labada dal iyo sidii laysaga kaashan lahaa dagaalka argagixisada dagaalka argagixisada sare uqaadida ganacsiga labada dal iyo sidii deeqo waxbarasho loogu suurtogelin lahaa ardayda soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale madaxweynaha dalka ciraaq kala hadlay cafinta deymaha ay dowladda ciraaq ku leedahay soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka sweden tef lovren ayaa sidoo kale ka wada hadlay adkeynta xiriirka iskaashiga labada dal iyo sidii sweden ay soomaaliya uga taageeri lahayd dhisidda hay-adaha dowladda madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale shir gaar ah waxa uu la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga waxaanay ka wada hadleen xiriirka soo jireenkaha ee labada dal ka dhexeeya isaga oo dowladda talyaaniga ka codsaday inay door weyn ka qaadato dib u dhiska ciidamada qalabka sida iyo tayeenta waxbarashada iyo sidoo kale hirgelinta dugsiyo farsamo kuwaasoo ardayda soomaaliyeed ay wax badan ka faa'iidi karaan
cali axmed sheekh aad buu u mahadsan yahay dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed waxa uu khudbad ka jeediyey kulanka ka dhacay magaalada sharma sheekh ee dalkaasi masarkaas oo yurub iyo carabtaba ay ku wada hadlayeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbadiisa uu ka jeediyey shirkaasi jaamacadda carabta iyo midowda yurub waxa uu kaga hadlay muhiimadda uu leeyahay iskaashiga wadamada yurub iyo wadamada carabta madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in uusan jirin dal keligii horumar gaari kara laakiin loo baahan yahay in la helo iskaashi dhab ah shir madaxeedka midowda yurub iyo dalalka carabta waxa uu qabsoomay wakhtigii loo baahnaa waxa uuna adkaynayaa xidhiirka labada dhinac oo ku dhisan is-ixtiraam iyo kalsooni aas-aaskiisuna yahay iskaashi siyaasadeed iyo dhaqaale oo midhodhal ah xidhiirka saaxiibtinimo ee u dhexeeya dalalka carabta iyo midowda yurub waa mid taariikhi ah balse waxaan u baahan nahay inaan sii xoojinno innaga oo abuurayna iskaashiyo cusub oo laga wada fa- oo laga wada faa'iideysan kara ayuu ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed duqaymo khasaare geystay ayaa maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab waxaa lagula egtay qeybo ka mida gobolka hiiraan iyo bartamaha soomaaliya arrimahaasi waxaa goor dhoweed inooga waramay cabdiweli xasan jimcaale cowke oo ku sugan magaalada beledweyne tasir gura ah oo radio muqdisho la hadlay waxa ay noo xaqiijiyeen in duqeymo dhinaca cirka ah ee ilaa iyo galabta ay ku socdeen meelaha ay ku dhuumaalaysanayeen kooxda nabadeedka ah ee al-shabaab deegaanadaas ee sida la ii sheegay ay ka mid tahay deegaanka halka loo yaqaano orotan iyo yabaarayeele dhulkaasi runtii oo ah dhul buuraley ah oo ay ku dhuumaalaysanayeen kooxda naflacaariga ah marka ilaa iyo waxay ii sheegeen in shan duqeymood ay dhaceen laakiin dadku ima ay xaqiijin in halkaas khasaare ay khasaare ay arkeen iyo waxba ima aysan sheegin laakiin waxa ii xaqiijiyey in goobahaasi ay ay ku sugan yihiin nimanka nabadiidka marka diyaaradaha ayaa la sheegayaa in halkaasi ay si saa'id ah maqribkii ilaa xilligan aan kula hadlayo daqiiqada ka hor oo aan la hadlay qof ku sugan deegaanka yabaar yeele uu ii xaqiijiyey in ay ay socdaan duqeymahaasi runtii ma ahaba dhul la degay la degan yahay waa meelo cidlo ah oo baadiye ah oo runtii ay ku dhumaalaysanayaan waa meelo buuraley ah oo runtii ay ka samaysteen gabaad marka ay rabaanna ay dadka ka weeraraan marka inta badanna waa meelaha ay geeyaan waxa sakawaadka ay ugu yeeraan ay dadka qasabka xoolahooda ay uga qaataan iyo meelaha markaa ay kontaroollo ay markaasi canshuuro baada ay ku qaadanayaanoo ay meelahaasoo kale ay isugu tagaan marka dhulku waa dhul baadiye ah waana meelo ay ku dhuumaalaysanayaan biyaha iyo iyo maxaan ku yidhahdaay dadka reer guuraaga ay isticmaalaan iyo waxa ay runtii kaga daba nool yihiin marka ilaa iyo shantaas duqeymo ayaa la ii xaqiijiyey in goor dhoweyd kooxda nabadiidka lala beegsada tanina waxay noqonaysaa tii labaad oo muddo bila gudaheeda ay kooxda lagu weeraro sidaan ognahay bishii aynu kusoo gudubnay kooxda nabadiidka al-shabaab waxaa lagu weeraray tuulooyin kale oo isna hoos yimaada magaaladan beledweyne oo ay maraykankuba sheegeen islamarkaana lagu dilay ku dhawaad laba boqol oo ka tirsanaa kooxda nafilcaariga al-shabaab marka meelaha yaryarka ay kaga dhumaalaysanayaan waa halka taargetka u yahay oo lagu bartilmaameysanayo
aad buu u mahadsan yahay cabdiweli xasan jimcaale halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maamulka degmada caabud waaq iyo waxgaradka degmadaasi ayaa waxa ay soo dhoweeyeen howlgallada ciidamada ammaanka ay ku sugayaan guud ahaanba dhibaatooyinka iyo colaadaha beelaha ee soo noqnoqday oo ay kaga hortegayaan cabdikariin axmed bulxan ayaa inoo soo diray warkan ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee dalkeena ee ka howlgala deegaanada galmudug ayaa qaybtooda ku sugan degmada caabudwaaq oo ku guulaystay inay amni iyo nabadgelyo dhaxal siiyaan degmada iyo deegaanada hoos yimaada tan iyo markii ay ka shaqa bilaabeen bilowgii sanadkii laba kun iyo toddobiyo toban ayaa maanta waxaa taliska ay ka degan yihiin degmada ku booqday maamulka degmada golaha odayaasha iyo guddiga xasilinta galmudug si loo bogaadiyo ciidanka islamarkaana ay u helaan dhiirigelinta ay muteysteen taliyaha nabadsugidda qaranka ee galmudug cabdi maxamuud jaamac oo maamulka golaha odayaasha iyo guddiga xasilinta ku weheliyey kormeerkan maanta ay ku gaareen taliska nabadsugidda waxaa si wadajira halkaasi ugu soo dhoweeyey saraakiisha ciidamada qalabka sida gudoomiyaha degmada cabudaaq mahad cumar cilmi xubno ka tirsan golaha odayaasha iyo ugaas axmed barre cali ayaa si wadajira uga hadlay waxtarka lagu qabo ciidankan
waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka madaxdeeda kala sarraysa in ciidankaas run ahaantii uu yahay ciidanka keliya ee gobolkaa badbaadin kara ee aysan dhaceen gobolkaas wax shuqaaqa oo ka dhacda haba yaraatee ama laba beelood oo isku yaacda ama qof qof dila haddii ciidankaas awooddiisa la tayeeyo waxaan codsanaynaa in ciidankaana loo tayeeyo si nabadgelyada gobolka u xasisho oo agabka ka dhibman oo gaadiid leh dirays leh oo qalab leh la siiyo iyo wixii mataqaannaa dhaqaalaha ee ciidan lahayn jiray aad iyo aad yaan waxaan ugu hambalyaynaynaa ciidanka sida uu amniga u sugay siduu dalka uga shaqeeyey waxaana dawladda ka codsanaynaa ciidankaas in la tayeeyo baahidiisa la daboolo aad iyo aad baan uga codsanaynaa waa soo dhowaynaynaa annakuna dawladdana codsigaasaan isgudubinaynaa ciidamada qalabka sida dhammaantood waxaan ka codsanaynaa in ay noqdaan sida ciidanka nabad sugidda oo kale oo hufnaantooda iyo midnimadooda iyo qabiilka fogaantooda in sidaasoo kale loo dhiso oo madaxda ciidamada kale nooc kasta ha ahaadeene inay u dhisaan baan ka codsanayna
taliyaha nabad sugidda qaranka cabdi maxamuud jaamac iyo guddoomiyaha guddiga xasilinta sheekh abuukar ayaa u sheegay ciidankan in kor loo qaadi doono tayada ay u baahan yihiin
lambarwar waxaan qiraynaa oon caddaynaynaa ciidanka nabad sugidda ee galmudug inuu ciidan macnale oo la ysku hadlayn karo oo dhan walba ka dhisan xag hoggaaneed xag askareed ka dhisan inuu yahay oo ishbiliin iyo akhlaaq leh marka sidaas darteed waxaan sheegaynaa in ay tiradiisa iyo tayadiisu aad u yar tahay waxaan dawladda ka codsanaynaa inaa ciidankan tiradooda la badiyo oo loo fiiriyo deegaanka ay ka howlgelayaan tirada ku filan in tayadooda la badiyo oo tayo macnalaho ay ku howlgeli karaan la siiyo waa ciidan rasmigii la aamini karo dawladda sidaasaan ka codsanaynaa in si deg dega ciidankan loo qalabeeyo wixii looga baahan yahay deegaankan galmudug way qaban karaan
waxaa ka dhex shaqaydiin degmada cabudwaaq iyo dhammaan dowlad goboleedka galmudug khaasatan horintaanu waxay xil saaran tahay xasilinta degmada cabudwaaq bulshaa ka dhex shaqaynaysa waxaan uga dhex shaqaynaynaa waa dowladnimada shaatigaa wadatid gaarigaa wadatid dariiskaa wadatid qoraga aa wadatid waxa ummaddu intaas leeg ay kaaga cabsanaysaa waa magaca dowladnimada waxaa la idinka rabaa akhlaaqiyan magaalada markaa ka shaqaynayseen waxaa la rabaa si strongii xooggan oo akhlaaqda askar laga yaqiin kala dambayntii shaqo markii la qabanayo waxaa la idinka rabaa sidii ciidan lagu yaqiin cabdikariin axmed bulxan raadiyaha iyo t v-ga qaranka caabudwaaq
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya waxa uu kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada minnesora ee dalkaasi maraykanka isagoona ay ka wada hadleen arrimihii ugu dambeeyey ee dalka iyo sida jaaliyadda soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan ay qayb uga geysan karaan horumarada iyo dib udhiska dalka ka socda cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warkan inoo soo diray
wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi salaad omar oo booqasho shaqa ku jooga wadanka maraykanka ayaa xalay kulan la qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee wadanka maraykanka wasiirka ayaa jaaliyadda ugu warbixiyey howlaha baaxadda leh ee wasaaradiisu qabatay labadii sane ee uu xilka hayay waxaana wasiirku ka xusay dhowr arrimood ay ka mid yihiin soo celinta maamulka iyo maaraynta hawada soomaaliya suurtagelinta in ay shirkado caalami ah dib uga howlgalaan garoonka caalamiga ah ee aadancadde duulimaadka diyaaradaha habeenkii qorshaha dib usoo celinta soomaali airline oo uu sheegay inay meel fiican u marayso sarwaqaadista bilicda iyo ballaarinta garoonka aadancadde dejinta dhammaystirka iyo dhaqangelinta hindisa sharciyeedkii hay-adda duulista iyo gaadiidka hawada soomaaliya iyo sidoo kale dhisidda shaqaale xirbad sare u leh oo ka howlgala wasaaradda iyo guud ahaan waaxyaha kala duwan ee xukuumadda uu ka disan yahay sidaa la socotiin laba sano ka hor markaa imaanay dowlad ahaan aeroboortka muqdisho habeenkii wuu xirnaa ugu dansanaa mugdi buu ahaa wuxuu u dansanaa wax yar oo shaqo ah iyo juhdi iyo in lagu dhiirrido oo keliya muddo yar kadib aeroboortka uma baahnaen nal oo keliya oo la geliyo runwayska waxay u baahneed waxyaabo badan systems badan oo isla socdo bilo gudahoodna waan ku suuragelinay arintaas oo waataad aragteen xajka kiiba la bilaabay in habeenkii laga duulo oo xajka laga aado waxaa sidoo kale qayb ka ahaa soo dhoweynta wasiirka xogayaha koowaad ee safaaradda soomaaliya ee maraykanka mudane cabdiraxmaan bashiir mudane wasiir waxaan rabaa inaan kuu sheego gobolkan minnesota wuxuu ka mid yahay gobollada soomaalida ay ugu badan tahay qurbaha waddamada weliba westrank taas waxaa sii dheer dadka gobolkan waxay ka sameeyeen meeshay usoo haajireen ay ku soo qaxeen ganacsiya oo dadyoogii ay halkan ugu yimaadeen oo meesha baraf kale aad arkaysid ee ka muuqda kaalin weynna ka qayb qaatay waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa wasiirka naga- federaalka ee sharafta leh ee hawadii meel ku xanibnayd ilaahay uu nasiibka u siiyey inay soomaaliya u soo gacan gasho caawa waxaan u nimid inaan soo dhoweyno wasiirka gaadiidka iyo hawada iyo duulimaadka inaan soo dhoweyno maxamed cabdulaahi omaar gabagabadii ayaa waxa ay golaha arrimaha dadweynaha soomaalida maraykanka oo loo yaqaano somaali american bag guddoonsisay bilad sharaf wasiirka iyo dhammaan golaha wasiirada soomaaliya oo loo mariyey xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ay maanta ku ku aadan tahay laba sano xilligii loo magacaabay wasiirka ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta diiran ee ay jaaliyaddu u samaysay iyo taageerada ay u muujiyeen dowladda federaalk soomaaliya ee uu hogaamiyo mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare xasan cali khayre takiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka
shirka jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamada carabta ayaa waxaa lagu qabtay m- dalka turkiga halkaasina waxaa laga soo saaray in la isku afgartay laguna heshiiyey dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan jaali- jaaliyadaha carabtana ay isku afgarteen in ay dhistaan madal ay ku midaysan yihiin cabdulaahi axmed kulmiye ayaa faahfaahinay ujeeddada shirkan ay ahaa mid diiradda lagu saarayey sidii dhidibada looga aasi lahaa madal ay ku midaysan yihiin dhammaan jaaliyadaha carabta ee ku nool dalka turkiga shirka jaaliyadaha carabta ee lagu qabtay magaalada istanbul ee dalka turkiga ayaa mid ku dhawaad laba iyo toban dal ay goobjoog ka ahayeen madasha uu shirkan ka dhacayay waxaana martigelisay markii ugu horeysay ee la qabto shirkan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada istanbul ajandayaasha kale ee lagu loofaguray shirka inta uu socday ayaa waxaa ka mid ahaa sidii jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka turkiga wixii hadda ka dambeeyay aan la faragelin xaquuqda ay ku leeyihiin dalka turkiga ayadoo hore u jireen shakhsiyaad ajaanibi ah oo magaca soomaaliyeed wax ku qaata sheekh maxamed waa guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka turkiga waxaana looga dan lahaa inay helaan jaalidaha degan wadankan carabta ah xuquuqdooda inay helaan ka maqan marka labay u qaybsamaysaa xuquuq ay ayaga aysan raadsanin oo ay dayaceen iyo xuquuq hadda ayagu ay maaragtay ay ku leeyihiin dowladda turkiga marka waa bisafa khaasa eh, waxaan leenahay eh, sababta loo sameynayo itixaadiyada aljaaliyat alcarabiya in la madeeyo jaaliyadaha carabta ah waa inay iskaashadaan waa inay wax wada qabsadaan waa inay hal meel kasoo wada jeestaan waa inay dowladda turkiga ay ula hadli karaan si midaysan si ay xuquuqdooda ay ugu fuliso dowladda turkiga iyagana xuquuqda ay ku lahayd dowladda turkiga ay fuliyaan jaaliyadaha kale ee ku nool dalka turkiga waxay helaan xuquuq aysan helin jaaliyadda soomaaliyeed sida qiimo dhimis loo sameeyo hadday ay furanayaan goobaha ganacsiga iskuullada waxbarashada guryaha ay kiraysanayaan jaaliyadda soomaaliyeed haashim waa guddoomiyaha jaaliyadda falastiin ahna guddoomiyaha midooda jaaliyadaha carabta ee ku dhaqan dalka turkiga waxa uu soo dhaweeyey shirkan ay yeesheen jaaliyadaha carabta ee ku nool dalka turkiga لأنه من دواعي سرورنا أن نكون في هذا الاجتماع في مقر الإخوة في الجالية الصومالية الشكر المقدم لهم على استضافتنا آه، نحن الجاليات العربية أو اتحاد الجاليات العربية آه، بدأنا اجتماعاتنا لتكوين هذا الاتحاد وهذا الجسم من عدة أشهر وبإذن الله تكون هذه الاجتماعات قد اقتربنا على الاجتماعات النهائية لتأسيس اتحاد الجاليات العربية في تركيا cabdulaahi axmed kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
ugu dambeynna wararka dibadda ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda idiin hayana waxaa ka mid ah dadka reer nigeria ayaa weli waxaa dadka reer nigeria ayaa weli sugaya natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday iyadoo weli ay socoto tirinta codadka doorashada si weyn loogu baratamay axaddii shalay meelaha qaar dhulka fogfog ee miyiga ah waxaa ka socday cod bixin daahday guddiga doorashadu waxa ay sheegeen in ay meelaha qaarkood doorashada dib u dhigeen rabshado laga soo sheegaya awgood waxaa ugu daraa goobo codbixin oo ku yaala qaybo ka mid ah magaalada lagos iyo gobolka rivers iyo anam iyo anambara halkaas oo codbixintii ka socotay qalqal la geliyey sabtidii wariyaha v o e da uga soo waramaya doorashada beter colet oo ku sugan magaalada abuja ayaa waxa uu ku soo waramayaa in guddiga madaxa bannaan ee doorashada la filayo in ay natiijooyinka horudhaca ah ay ku dhawaaqaan maanta oo isniin ah labada ma- labada nin ee sida aadka u tartamaya madaxweynaha talada dalka haya maxamedu buhaari iyo ninka ay sida weyn u baratamayaan ee atiku abubakar ayaa labaduba mid walba waxa uu is- waxa uu iska sii dhaadhiciyey in uu guulaystay ciidamada ammaanka ayaa xaqiijiyey in lix iyo toban ruux ay ku geeriyoodeen rabshado dhacay intii doorashadu ay socotay halka warkaasina aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka oo isniin ah warkeena dhegeystayaal waa naga intaa waxaa inoo farsameynayey sawda cabdinuur xasan iyo cabdisalaan mukhtaar cid allaale ciddii uu siigo waxa ay dib uga daalacan kartaa bogga aynu ku leenahay internetka cinwaankeenuna waa raadiyo muqdisho dot net inta aan dib dambe u kulmayno meel kasta oo aad joogtaan nabadgelyo